xilli aad loo hadalhayo in taxadarka bulshada soomaalida ee ku nool qaaradda afrika ee ku aadan xanuunka corona virus uu aad u yaryahay oo la sheegayo inay weli iska wataan noloshoodii caadiga ahayd sida inay gacmaha isku salaamaan amaba ay hoteelada isugu imaanayaan ayaa waxay dhakhaatiirta soomaalida ee magaalada nairobi ay dadka soomaaliyeed ugu baaqeen inaysan fududaysanin xanuunka oo ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortegayo caabuqa corona virus doctor cabdiqaadir xuseen warsame oo ka mid a dhakhaatiirta cudurada guud ee ka howlgasha xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday wacyigelin dhanka caafimaadka ah taasoo uu bulshada soomaalida ee xaafadda islii uu ugu sheegayo khatarta xanuunka corona virus iyo siyaabaha ay uga hortegi karaan waxaa weeyaan mid baan rabi lahaa dadka inaan si gaara dardaar laakiin hadda ay u sheegayaan ummadda cudurkan ma aha sheeko waa cudurruna waa wax jira saddex bilood ka hor wuxuu ku ekaa gobol china ka mid ah bishii disembar markay ahayd wuhan la yidhaahdo bishii saddexaad oo maanta aan joognana waxaa ka soo wareegtay saddex bilood iyo xoogaa adduunka meeluusan gaalimo yacni taa waxaa ku teestaa xawliga uu ku socdo xanuunkan ha fududaysanana waa wax jira waa xanuun dhibaato badan keeni kara waa xanuun diraa ah soo maad garan marka dadkii environmentgan dhanna wuu ku jiraa markaad dukaan tagto derbiga haddaad taabato albaabadii miisaskii waxaa laga yaabaa meel meelaha dadka badan isugu yimaadaan waxaa laga yaabaa inuu contaminated yahay waad taabanaysaa gacantaad ku taabanaysaa qof baad salaamaysaa qof baad ishagaraynaysaa waa kusoo gaarayaa viruska maxaa marka loo baahan yahay annagii marka shaksiga caadiga ah mas-uulka ma aha hawada iyo degaankaagoo dhan mas-uul kama tihid aada degan tahay laakiin maxaa la rabaa adiga wax waxaa jira wax ad adiga awood u leedahay mas-uulna aad ka tahay oo cudurkiina aada uga hortegi karto su-aasha waxay noqonaysaa maxaa ka mid ah gacmahaaga weeyaan hawadii iyo deegaanadii kale iyo miisaskii iyo dukaamadii aad tegaysay iyo meelihii kastoo aad maraysay adiga ma xukuntid laakiin gacmahaaga ilaahay adiga ku siiyey waad xukunta adaa iskale gacmahaaga inaad saabuun soo qaadato aad iska dhaqdo waa wax awooddaada ku jira mar walba haddaad gacmahaaga dhaqdo saabuun ku dhaqdo waxaa weeyaan cudurkii waad ka hortagtay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen xanuunka corona virus ayaa ah xanuun safmar ah oo ku dhici kara qof kasta iyagoo meesha ka saaraya hadallada qaar ee bulshada soomaalida ay ah inuusan xanuunku ku dhacaynin dadka muslimiinta ah waxaan ka leenahay mid waa jirtaa muslimiinta nadaafadooda waa badan tahay taa ma diidanin laakiin aadami waa aadami qofba horta qofkuu ka nadaafad badan yahay waa ka fiican yahay muslimkana dee saldhigga diinta islaamka waa nadaafadda bani laakiin xasuusta maskaxda ku hay mar walba bani aadan baa nahay ummaddaanaan ku dhex nool nahay waxaa weeyaan qofka haddaad muslim tahay iyo haddii kaleba gacmahaga jeemis waa soo gaari kara waayo ummaddii kama maalantid dadkaad ku dhex jirtaa waad baxaysaa dukaamadii waad tegaysaa suuqaad tegaysaa albaabadii waad furaysaa waxbaad mogtahay dadka ka maana dadkaad ku dhex jirtaa waa ku soo gaari kara xasuuso marka mid waxaadan awood u lahayn ha ku mashquulin waxaa jira hal wax oo aan idiin sheegay oo aad adiga awooddaada ku xiran awoodna aad u leedahay cudurkiina lagu xijaabi karo waana fududdahay gacmahaaga marwalba saabuun ku dhaqo afka ku xiro bahashan ma aragtay maaskiga dabool afkaaga iyo daboolo khalaas sankii afkada daboolto gacmaha saabuun ku dhaqdo xanuunka ilahay waa kaa xijaabay indhaha iyo sanka iyo afkana gacmahaaga mar walba hala aadi howlgallada bandowga ee ay dowladda kenya ay kusoo rogtay dalkeeda ayaa saameeyey soomaali badan kuwaasoo ay jirdil ka soo gaareen kadib markii xilligii bandowga ay iska hor imaadeen ciidamada ammaanka oo fulinaya bandowgii uu dhowaan madaxweynaha dalka kenya uu kusoo rogay dalka kenya sida uu v o a u xaqiijiyey cabdiqaadir cabdi diini oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya amarka hadda dowladda ay soo rogtay horta dadku inay qaataan oo sida ay tahay u qaataan xalay waxaa dhacday dad badan oo damage ku soo gaaray oo haddaa la kuleeyahay wakhtigii loogu talagalay aan xarwan baa jira in social media dad badan oo soomaaliyeed oo la ulaynahayo ee lasoo dhigaa waa aad bay u dhib badan tahay marka arrinkaas dadka soomaaliyeed farriinta u diraya waxay tahay amarka sida culimmada iyo qolada wacyigelintao dhan ay u sheegeen iyo sida dowladda madaxweynuhu uu sheegay inay amarka sidaa u qaataan inay daayaan haddaa la koraya dhaga adayga wakhtiga loogu talagalana ay xaroodaan guryahooda ku aruuraan sugaan wakhtiga siduu haddaa la koreeyahay isku bedelo tan kale dadka soomaaliyeed oo bannaanada ku xanuunsan dhibaatada ugu badan oo ay ku xanuunsanayaan waxa weeye xanuunkiiba yasayaan yasitaankaas tirada badan marka soomaalidu ay keenaysa dhibaatuu keenahayaa soomaalidu waa inay si aad ah culimmaduna waa u sheegeen waa inay uga taxadaraan iskagana fiiriyaan waxaana cayaar cayaaraysa u qaadan dowladda kenya ayaa shan iyo labaatankii bishan joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka soo gelayay iyo kuwii ka baxayay waxaana arrintaasi ay saameyn xoogan ay ku yeelatay soomaali badan oo ay qurbo joog ka mid yihiin iyo dad kale oo waddamo kale u kala safri lahaa dad badan baa ku xayiran dadkii bannaanka ka yimid oo haddaa laku leeyahay dowladaha bannaanka ka yimid sida meelahaas kala duwan ka yimid kuwii ganacsan lahaa oo bannaanka kasoo ganacsiga u aadi lahaa waa xayiran yihiin kuwii xaafadahooda iyo samariska intay u yimaadeen laaban lahaa waa xayiran yihiin kuwii waxbarashada haddaa laku leeyahay wadamada kale ka helay oo waa xayiran yihiin oo sida jina oo kale aadi jiray kuwii wadanka gudihiisa aadi lahaa oo meelaha kala duwan ha ka yimaadeen ama dalkan ha joogeen waa xayiran yihiin dadkii o dhan waa kala xayireeya wax isku furanba ma jiraan iyo wax socda dalka kenya tirada guud ee dadka laga helay caabuqa corona virus ayaa hadda maraya ilaa siddeed iyo soddon ruux waxaana weli soconaya baaritaano lagu hayo dad badan oo xanuunkaasi looga shakisan yahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi